wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa tababar ugu qabatay magaalada baydhabo ardayda jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo qeybo kamid a shaqaalaha wasaaradda tababarkan oo ku saabsanaa sidii loo daweyn lahaa ceelasha biyaha magaalada ayaa waxaas qabanqaabadiisa iska kaashaday wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka koonfur galbeed iyo jaamacadda koonfurta soomaaliya liibaan oo khaliifa agaasimaha waaxda biyaha ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka warbixinaya tababarkan iyo muhiimadiisa in hawsha aad qaban doontaan ee ah in la daweeyo ceelasha afafka bannaan ee ku yaalla xaafadaha magaalada baydhabo in siday tahay loo qabto ood bulshada uga faa'iidaysaan si aan uga hortagno riskiga ka dhalan kara ceelashaas oo aan u yarayno waxaad ogtihiin kaysas badan baa ka jira magaalooyinka hadda ay baydhabo ka mid tahay oo ugu weyn tahay ololahan aan rabno inaan ceelasha ku daweyno degmada baydhabo keliya ma ka bilaabayno degmooyin kale ka jiri doonaan laakiin ninka meesha idin saaran si gaara shaqada uga qaban doontaan oo baydhabo sidaa la idin kala saaray oo aad labada tiim la idinkaga kala dhigay baad uga shaqayn doontaan xaafadaha waktiga iyo goobaha ka shaqayn doontaan iyo wixii kaloo tasiirada u baahantihiinna dabcan ilyas iyo tiimka kale wasaaradda idinla wadaagi doona laakiin idinka idin saarantaa mas-uuliyadda oo idinku dhacaysa waxaa la rabaa xogtu iyo waxaad samaynaysaan haddii mugdu idinkaga jiro oo aydan fahansanayn idinkuna dhibaata isu geysanaysaan bulshadana riski baa gelinaysa marka waxaadan aqoonin soomaalida ceebtaan leena waxay tahay ta wixii asbaga oon garanayn ba kulee waa yaqaan ama waa aqaana ama waa garana waxaydan garanayn ilaas waa joogaa tiimka kale oo idinku dhaama jira weydiiye intaydan bulshada riski gelin idinka nafsadiidana aysan maaragtay riski ku imaanin annagoo wasaaraddan aysan dhibaata nooga imaanin waxaan qabanay tababarka inaan samaystaan kow waa ugu mahad celinaya tiimka ka socda dabcan jaamacadda koonfurta soomaaliya oo halkan nala jooga waxay idin tahay fursad gooniya oo macnaha irahdaan fursad gaara inaad ka faa'iidaysataan qaabka loo sameeyo practically inaad fiildiga aadaan oo aad aragtaan qaabka ceelasha loo daweynayo dabcan jaamacadaha kalena way u furan tahay oo wixii wasaaradda yaalla bulshada iskaleh koonfur galbeed in loogu adeego dabcan laboratory qalabaysan bay wasaaraddu leedahay jaamacadaha baydhabo intooda badan dabcan waa lagu tababara ka qayb qaateen waa looga faa'iideeyey kuwa kalena haddii ilaha yarahdo waxaan rajeyna inaan uga faa'iideeyo marka soo dhowaada mas-uuliyadda aad qaadeen kuwii ka soo baxa inaad noqotaan baan rajeynaya aad baa umahadsantihiin mar labaad iyo saddexaad kasoo qaybgalkiina batrins kale ee barnaamijka kan ayaguna qeybta ka ahna waa u mahad celinayna ka wasaarad ahaan iyo tiimka wooshka lastarka koonfur galbeed oo laftigiisu hawshatan inay suurtagasho oo qabsoonto qeyb lixaadla ku leh siciidi tiimkiisana waa u mahad celinaynaa tababarkan oo diiradda lagu saarayay sidii loo daweyn lahaa ceelasha biyaha ee degmada baydhabo ayaa waxaa ka qayb galay ardayda jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo qeybo ka mid a shaqaalaha